ururka suxufiyiinta somalilan ee solja ayaa magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan tababar uga daafuray in ka badan soddon suxufi kuwa uu ka howlgala warbaahinada ku yaala gobolada maamulka somalilan intuu socdo tababarkan ayaa waxaa suxufiyiinta lagu tababari doonaa arrimaha la xiriira xalinta khilaafaadka iyo doorka ay ka qaadan karaan warbaahinta mudane ismaaciil agaasimaha ururka suxufiyiinta maamulka somalilan ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarka iyo ujeedka loo qabtay
dadka ka qayb qaadanaya tababarkan ee la tababaraya wariyaasha ah waxay sii kala yimaadeen gobollada dalka oo dhan waxaana loogu talagalay ama ahmiyadda ugu weyn uu leeyahay markaas sidii reporting iyo xogwad looga samayn lahaa khilaafaadka xilliyada ay jiraan iyo qofka wariyihii siduu door muhiima uga qaadan lahaa markaas khilaafaadada soo noqnoqda ee jira waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah tobabarkan lagu baran doono muddada uu socdo oo ay bixin doonaan khuburo caalami ah kow in qofka wariyihii uu fahmo khilaafaadka noocyadiisa kala duwan iyo waxyaabaha sababa isla markaana halkan lagu daraaseeyo waddamada inta badan ay ka dhaceen khilaafaadada iyo saamaynta ay kaga tegeen iyo doorka ay miiyuhu ku lahaayeen khilaafaadada jiray waana run waana waxyaabaha ugu muhiimsan ee xoogga la saari doono in tababarku socdo maxamed yuusuf agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka somalilan oo daafuray tababarka ayaa suxufiyiinta kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan tababarka ayna ugu adeegaan bulshada kulankeenan maanta aynu isugu nimi oo ah tababar soconaya muddo saddex maalmooda kuna saabsan sida looga warramo khilaafaadyada bulshada dhexdeeda ka dhaca iyo cidda xogta laga qaadanayo halka loo marayo nidaamka loo marayo xogtaa shaandhaynteeda iyo hubinteeda waxaan runtii aad iyo aada ugu raje weynahay inaad ka faa'iidi doontaan khibrad iyo aqoon iyo xirfad iyo weliba tala wadaag aad idinku isweydaarsataan oo inta halkan aad joogtaan ay idiin noqoto in aad idinkuna afkaarta iyo xogaha iyo weliba xidhiirkaba aad isweydiisaan marka tababarkani waxa uu daba socday tababar sanadkii hore decembar aynu bilownay labadiisii wejihii horena ay dhammaadeen kii saddexaadna labaiyo labaatanka bisha uu dhici doono oo aynu kala shaqaynay isla hay-addan unsam runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hay-adda unsam iyo mas-uuliyiinteeda oo maanta uu charles nagala joogo oo muddadaasiba aanu ku wada howlanayn sidii saxaafadda loogu tababari lahaa inay aqoon u yeeshaan arrimaha khilaafaadka ee bulshada dhexdeeda ka dhacaya tababarada nuucan ah ayaa waxay sare u qaadaan fahamka iyo aqoonta xalinta khilaafaadka waxaana madaxda suxufiyiinta somalilan ay sheegeen inay tababaradan ay sii joogtayn doonaan